horta dowladda waxay hadda ku dhawaaqday in maarata energy regulatory kuwa maarata u qaabilsan shidaalka iyo tamarta iyo waxaas u qaabilsan waxay dhimeen shan shilin lacag yaray ka dhimeen betroolka naaftada iyo iyo tan kerosin marka waxaan is leeyahay shanshinta waxay yarka hadda la dhimay nafteeda saameyn bay keenaysaa oo badaacadii iyo maciishadii oo kacsan oo waddanka wixii dhanba cirkaas isku sii shareerayaan in wax isbedel ay keentaa laga yaabo sababtoo shidaalku waa waxa ugu muhiimsan oo maarata shidaalka wax ugu muhiimsan oo wax badaacada qiimaha wax walba ku daro sababtoo transport waa shidaal u baahan yahay gaadiidka wax soo saarka warshadaha wax walbaba shidaala u baahan yahay marka shidaalkaas saameyn badan maarata wadanka dhaqaalihii maarata ekonomigiisa uu ku xiran yahay marka waxaan isleeyahay wax badan waxbaa isbabedeli doono rajadaasna waa la qabaa sidoo kale waxyaalaha haddana oo aan leenahay isbedel ma keenaysa aan marmar aan dadka ganacsatada maarata ay leeyihiin isbedel badoyna ma keenaysa dolarkana oo haddana cirka isku sii shareerayo wuxuu sii marayo boqol halka dolar wuxuu marayo boqol lixdan iyo kow iyo wax la jajab yar ah marka waxaad og tahay weligiis xeerkan ma gaarin xeerkaas uu gaarayna waxaa waaye wax walbaba waddankan alaabaha wax laga isticmaala dhan wax laga keena dibadaha dibadaha haddii laga keena wax lagu dalbalaa dolar marka rabitaanka dolarka hadduu bato oo dolarka helitaankiisu yaraado cirkaas isku sii shareeraya meeshaana weligiis ma gaarin taariikh kenya xeerkan hadda maraya weligiis ma gaarin marka waxaan isleeyahay haddii wax walba dolar lagu dalbanayo oo dolarkina saa ku socdo waxaan isleeyahay badaacada qiimihii waa sii kordhaysaa dadkii wixii ay iibsan karayn ma iibsan karaan wixii culays badana imaanay teeda kale dadku waxay isleeyihiin wixii haddii qiimo lagu darona dadkii wax iibsikooda wixii shalay ay boqol shilin ku iibsadeen maanta haddii boqol wax haddii la yidhahdo dadka ma iibsan karaan marka waxaan isleeyahay dhaqaalaha wadanka xoogaha culays badana ka jira dowladdana kolley waxay hadda ballanqaadaysa inay maarata qiimo dollarkana ay xakamayn doonto wax ka qaban doonto bisha labaad iyo waxaas rajadaasna waa jirtaa sidoo kale maciishada oo cirka isku shareeraysana dowladda waxay leedahay wax baan ka qaban doonaa marka waa sugaynaa waxaan ka rajo qabnaa in dowladda ay wax ka qabato oo maciishada ay hoos u soo dhacdo marka taas ayaa dadkana ay dhihi karaan waxaan la dhihi karaa dowladdii waxbay qabatay dowladdu go-aankan ay shidaalka dib u ogista ama qiimo udhimista ay ku samaysay maxay ka dhigan tahay xilligan waxay ka dhigan tahay qayladii isgaartay oo nin kasta meel kastaa laga soo qayl meel kasta waa laga qaylay shidaalka shidaalka hala dhimo shidaalka hala dhimo ayaa badatay marka shidaalka in la dhimo dowladdii marka wixii oo maciishada hoos u dhigi lahaa amase wax kasta ay ku xiran yihiin inay shidaalka tahay ayay aqoonsatay taas darteed ayay siday farsame waxay ku samaysaba inay maarata waxyaalihii wax ka dhinto shidaalka waxa si maarata maciishadii iyo wax soo saarka iyo waxoo dhan ay qiimo isu bedelaan taas darteed ayay maarata dowladdii waad ogtahay wadankana meel nin kast meel kastana waa laga buuqay waxaa la yidhi maciishadii waa loo dhowaan lahay waxba waa la iibsan lahay iskooladii dadku aadi layihiin wax kastaba cirkaas isku shareereen dowladda waxay ballan qaaday waagii maarata oo ololihii doorashada iyo sida hadda ku socota isma laha buuqa markuu batay marka waxaan is leeyahay dowladda inay wax isbedel samaysa ayay ay maarata ay rabtaa laakiin weli waxaa la leeyahay nambarka dowladdu hadda ay qiimo dhumista shidaalku aad buu u yaryahay oo sidii heerkii la rabay weli ma gaarsiisana heerkii rabo ma gaarsiisan sax waay waa kuwa waafaqsanahay laakiin waxaan isleeyahay horta haddii directionkaas maswadadaas ay dowladda martay oo hadda qaadatay wax badan bay keenaysaa sababto wax yar haddii maanta la dhimo haddana wax muddo kadib masbuucyo kadib mas wax haddii lasii dhimo isbeddel ay keenaysaa hal ganacsigana waa taqaanaa mase waxa dhaqaalo hal shilin mase laba shilin isbeddel weyn uu keenayaa dhigba intaasoo bilyan hal shilin haddii litir kasta shan shilin haddii laga dhimay shantaas shilin difference bay keenaysaa shantaas shilin difference ay keento taas ayaa maarata consumerka mase qofkii waxa iibsan lahaa isbeddel u keeni karta marka waxaan is leeyahay horta bilowgaba hadduu bilowday jihadii iyo directionka fiicnaa ayay dowladda ku socotaa marka waxaan isleeyahay wax isbeddelkaas hadday wado inay kusii darto sii wado maarata sii dhimada ay sii wado taas ayaa maarata dadkana ay maciishadana wax isbeddel ku imaan kartaa dhinaca dollarka oo aad sheegtay inuu weli sare ukac uu kusii socdo ka waran iyo saameynta ganacsigiinu uu ku yeeshay saameynta ganacsiga uu ku yeeshtay waxaad og tahay wax walbaba dolarkaasaa lagu dalbadaa shiina laga dalbadaa adduunka wax walba waddankan wax soo saarkiisu waa yaryahay waxaan lagu isticmaalo waddanka cunto ha ahaato wax kasta ha ahaato bariis ha ahaato baasta ha ahaato saliidha badanaa dibadda laga dalbadaa marka dolarkii saameyntiisii waad arkaysaa wixii shalay qiimihii lagu iibsanayo boqolkiiba lixdan ayaa ku darsamay boqolkiiba lixdan sababto waad og tahay muddo waxay dolarka waxaan jiray boqol haddana boqol lixdan iyo kow wey marka sixty percent isbeddel ayaa badeecadii ku timaaday marka waxaa is leeyahay saamayntii waxgadashadii dhaqdhaqaaqii ganacsiga wax walba hoosay u dhaceen marka taas culeys badan culeyska ugu daran oo ganacsiga soosoo hadda maarata culeys ku haya waa dolarkaas dolarkaasna marka haddii wax laga qabto oo qiimihii hore la xadido mase wax laga qabto mase si dowladda farsamo badan ay samayn kartaa inay wax ugu qabato dolar iyadoo kaashanaysa maarata wadamaha reer galbeedka iyo waxyaa doona iyo waxyaale ay iyagoo kaashanaya waxbay ka qaban kartaa marka waxaan isleeyahay dowladda inay wax ka qabato dolarkaas si ay u xakameyn lahayd taas ayaa maarata waddanka dhan isbeddel ku keeni karta